gudoomiyaha gobolka mudug uu magacaaban maamulka la baxay puntland faysal sheekh cali ayaa sheegay inay la socdaan tillaabooyin uu ku tilmaamay kuwo guracan oo dowladda federaalk ay ka wado deegaanadaasi faysal sheekh cali ayaa hanjabaad culus u diray cid walba oo ku lug yeelata shir ay hormuud ka tahay dowladda federaalk gudoomiyuhu wuxuu si cad u sheegay in shir siyaasadeed aana lagu qabin doonin gobolka uu maamulo dhinaca kale wuxuu xusay inaysan ogolaan doonin wax kasta oo wiiqaya nidaamka iyo masiirka maamulka puntland
horumar ka baxsan gobolkaa laguma qabanayo shir aanaan ogolaanna laguma qabanayo waxaa la rabaa dadka aan siyaasadda ku lug lahayn oo la marin habaabinaya inaan la marin habaabin waxyaabaha ay ku doodayeen waxaa ka mid a boosaaso waa laga qabtay qardho waa laga qabtay fulan waa laga qabtay waxaa la rabaa shir aan dowladda federaalka dabada ka riixayn baa la rabaa shir siyaasiyiin danley aysa dabada ka riixayn baa la rabaa ninkii siyaasiya oo doonaya siyaasad inuu ka hadlo dalka ururo siyaasadeed buu leeyahay laakiin gobolkan mushkilad uma baahna xasan sheikh iyo dowladda federaalku daday soo riixday anagu dooni mayno shir siyaasadeedna gobolkan lagama qabanayo waa mamnuuc shir siyaasadeed lagama qabanayo laakiin siyaasiyada xamar joogta iyo kuwa nairobi jooga iyo kuwa shirarkii xamar ka qayb galay oo hadeertaan dowladda puntland oo aan raalli ka ahayn ku matelayo yii waa ku matelaynaa ka dhigtay iyo kuwa raba inay haddii ilaahay kuu roonyaajilaateeyaan nidaamkeena iyo kuwo badan bay isugu jiraan sidaa daraaddeed waxaanu caddaynaynaa shir siyaasadeed ma aqbalayno ma dhacayo shir siyaasadeed ma dhacayo shir siyaasadeed kama dhacayo gobolka xiisadda u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka la baxay puntland ayaa cirka isku sii shareertay iyadoo hadallo iska soo horjeeda labada dhinac ay hawadu isku marinayaan